waa hagaag dhegeystayaal haweli waxaad la socotaan barnaamijkan tibinta tooska ah odan kaga imaanaya warbaahinta islaamiga alfurqaan islamarkaana aynu ku eegeyno dagaalla ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen degmada maqakori ee bariga gobolka hiiraan halkaasoo la sheegayo inay gudaha u galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba waayadii lasoo dhaafaba ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay kuleelayeen degmada maqakori iyagoo hore ula soo wareegay xerya ciidamada dowladda federaalk oo ay ku lahaayeen duleedyada magaalada studiyaha waxaa igula sugan muxsin xasan xaaji muxsin soo dhowow waxaad ka warantaa moqokori iyo juqraafi ahaan halka ay dhacdo iyo muhiimadda ay leedahay oo saakay ay gudaha u galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo dhowow
waad mahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasiir sidaad sidaadba ka dhawaajisay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar culus ku qaaday degmada moqokorey ee dhacdo gobolka hiiraan halkaasi oo ay saldhigyo ciidan ku lahaayeen ciidamada dowladda federaalka weerarkaasi oo ku bilowday camaliyad istishaadiye ah ayay gudaha ugu galeen dagaalyahanadii xarakada mujaahidiinta al-shabaab difaacyadii ay ciidanka dowladda federaalka ku lahaayeen afaafka degmada moqokore iyo gudaheedaba markaan usoo daadega su-aashaada degmada moqokorey si guud waxa ay ka mid tahay degmooyinka ku yaalo gobolka hiiraandegmada moqokori waxa ay ka mid tahay degmooyinka waaweyn ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya degmada waxa ay si gaar ah u dhacdaa bariga gobolka hiiraan waxayna hadda ka tirsan tahay maamul goboleedka ay dowladda federaalka ugu yeerto hirshabeelle degmada moqokori waxa ay u jirtaa caasimadda gobolka ee beledweyn boqol afartan iyo afar kilomitir halka degmada buulo burtane ay u jirto toddobaatan iyo toddoba kilomitir degmada maxaas oo iyadana ka mid ah degmooyinka waaweyn ee gobolka hiiraan waxa ay degmada moqokari u jirtaa konton iyo sagaal kilomitir haashim degmadan waxaa lagu tiriyaa degmooyinka faca weyn ee ku yaalo gobolka hiiraan taariikh ahaan iyo sooyaal ahaan ahmiyad weyn iyo istaraatiijiyad ballaaran ayayna ku fadhidaa oo waxaad dareemi kartaa sida la iskugu haysto ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhowr jeer ayay degmadaas kulaaleen afaafkaada ayay ku sugnaayeen howlgallo nooci ah ayay agaaradeeda ka fuliyeen dhanka dowladda federaalkana waxa ay ku dadaaleysay in degmadan aan laga faramaroojin oo waxaad ka warqabtaa xasan sheekh maxamed qudhiisa madaxweynaha dowladda federaalka wufuud uu asaga soo diraayey cali guudlaawe madaxweynaha maamulka la baxay hirshabeelle intaba waa ay xildhibaano ka soo jeeda gobolka hiiraan wasiiro saraakiil ciidan kulli waxa ay imaanayeen oo ay ku soo lalaawanayeen degmadan taasna waxay ku dareensiinaysaa ahmiyadda ay leedahay degmadan tan iyo markii xasan sheekh maxamuud la doortay sanadkii labada kun labaiyo labaatanka bishii may waxa uu xasan sheekh maxamuud degmadan tegey in ka badan saddex jeer inta hadda ilaa hadda la xaqiijiyey waa saddex jeer bishii noofembar ee sanadkii labada kun labaiyo labaatanka markii uu madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ku dhawaaqay dagaalka ka dhanka ah ku dhaqanka shareecada islaamka waxa uu islamarkiiba socdaal ku tegey labada degmee kale ah aadan yabaal iyo moqokori aadan yabaal horey ayay oga baxday gacanta ciidanka dowladda federaalka oo xilligan waxaa ku sugan xarakada mujaahidiinta al-shabaab moqokorina maanta ayay ka taagan tahay saddex jeer ayaa la hubaa in uu xasan sheekh maxamuud tegey aadan yabaal iyo moqokori labadaba waa intii u dhexaysay bishii noofembar labada kun labaiyo labaatanka ilaa bishii maars labada kun shan iyo labaatanka socdaalkii u dambeeyey ee uu xasan sheekh maxamuud ku tegay degmada moqokori waxa uu ahaa bishii maars ee labada kun shan iyo labaatanka warbaahinta waxaa ka qoraya socdaalkii xasan sheekh maxamuud ee u dambeeyey ayaa waxa ay tilmaamaysaa in socdaalkii hadda u dambeeyey ee uu xasan sheekh maxamuud ku tegay degmada moqokori uusan doorashadiisa ku imaanin oo uu ka hortegayey baqa carar soo wajahay ciidankii halkaasi ku sugnaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dhankeeda derdergelinaysay howlgallo aad u waaweyn oo ka dhacayay gobolka hiiraan gobolka shabeellaha hoose gobolka shabeellaha dhexe iyo guud ahaan bartamaha soomaaliya marka safarkii hadda u dambeeyey ee bishii saddexaad ee sanadkan ku aadan dhanka kalena ka agdhow bishii ramadaan ee howlgallada xiriirka ah ee wadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay warbaahinta socdaalkaasi taqaariirta iyo daraasaadka ka samaysay ku tilmaamayaan in uu ahaa safar aanan ku imaanin doorasho uu xasan sheekh meeshaasi uu ku tagaayey balse uu ku imaaday cadaadis ka imaaday dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo had iyo goor ku dadaalayay in ay carqaladgeliyaan ciidanka meeshaa joogay hoyasho iyo hergalna u diidaan iyo xasan sheekh maxamuud oo naftirkiisa dareemayay ahmiyadda ay u leedahay degmadan ciidankiisa oo talis dhexe ayay u ahayd gobolka hiiraan iyo guud ahaan gobolada shabeellaha dhexe iyo gobolada bartamaha soomaaliya la isku dhaxba oo waxaad ka warqabtaa hadda markii maalintii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerareen degmada aadan yabaal halkii ugu horreysay ee ciidanka dowladda federaalka isku aruursadeen ama ay soo gaareen ama ay soo micin bideen waxay ahayd degmada moqokori halkaasi oo saraakiishii shuutay iyo odowaa iyo ay diyaarado elocopter ah ka raaceen marka degmada degmadan istiraatiijiyad ahaan waa muhiimad aad u ballaaran ayay ku fadhidaa si guud xilligan hadda la taagan yahay ee kala guurka ah ee meesha adag ee laxdada mifsaliga uu marayo siraaca ka dhexeeyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalka shisheeyaha dalka kusoo duulayna haddee kumaba sii jirtaba kumaba sii jirto oo gobolka hiiraan meelo badan ayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegeen shabeellaha dhexe sidoo kale guud ahaan gobolada laisku dhaha bartamaha soomaaliya sidoo kale marka moqokori waxay ku jirtaa meelaha tilmaaman ee farakutiriska ah ee ay door bidaayeen ciidanka dowladda federaalka madaxda dowladda federaalkana ay ku dadaalayeen meesha inay si un ogu nagaadaan oo waxaa ka dareemi kartaa safarada isxigxigay ee ay ku tagayeen hadduu ahaan lahaa madaxa dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo haddii ay ahaan lahayd madaxda hogaamiyso maamul goboleedka isku magacaabay hirshabeelle oo ugu horeeyo cali guudlaabe xildhibaano saraakiil wasiirro ka socda dowladda federaalka dhowr jeer ayay soo gaareen degmadan intaa ay haystaan dowladda federaalka muddada hadda kusii dhow saddexda sano intaasna waxay un ka hadlaayeen oo isku dayayeen ciidanka meesha jooga inay ku qanciyaan degmadan inaysan farahooda ka bixin waxaa meeshaas kaaga caddaanayso degmada waxay isku xirtaa dhowr degmo oo waaweyn oo gobolka hiiraan ka tirsan oo istiraatiijiyad ballaaran ku fadhiyo islamarkaana ay ku sugan yihiin ama ay ku go'daysan yihiin ama ay ku dayacan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka marka haashim degmadan istiraatiijiyad ahaan iyo muhiimadda ay ku fadhida lama soo koobi karo balse intaasi ayaan kusoo afmeeraya waa mahadsan tahay muxsin xasan